بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دقون سديالة ميل كستيسين روغدان waliba awada siin kullena hamiin fayla ha ka dhowaada barnaamijkii kulanka warsan oo hamiin kastaba wakhtidan oo kale isin ku dhugunsataan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo markila kureeba hamiignimada jimaabahaasoo sabtan hagalaas qodobada oo ka barnaamijka kulanka warsan isin ka dheegi doontaan oo anina siinkahay waliba kumid ahaa xildhibaan maxad maxamed salaad oo kumid ah baarlamaanka federaalka soomaaliya oo sheegay inti ciidanka dowladda iyo ka dagaalamayaan mabda iyo sahanhayna hadalka madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo uuse sheegay inti ciidanka dowladda mabda aan ka dagaalamaan maysheen inti xildhibaan maxad salaad uusaata arrintaasi ku hadal oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doontaan saasoo kale waliba aysan dheegi doontana banaanbaha rabshado wadada oo ka dhiya degmada wadajiri iyo maamulka oo ku jawaabay banaanbahaasi oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doontaan maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo sheegay intii ciidankii faruumo hore roogii iyo ha ku saareen mucaaradka isla maraxantaasna iyo ha ka kuuseen magaalada baydhabo maysheene intii maamulka koonfur galbeed arrintaasi ku hadal ma mucaaradka ku abood badana maamulka sababto ma eete ciidanka lahanka kuusii magaalada baydhabo oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doontaan dhinacyadii ka dagaalamayay gobolka shabeellaha hoose oo aan diidi degmada marka anti horumar deerta oo heliis deeri maysheene intii hataa ka beegam heliisyo oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doonta saasoo kale weliba aysan dheegi doontana xoqeeyaha ururka saafiinta nusaj weriyaal fara badan yalla ka dhibaataya balse ma jirta cid lahanqobada ilaahay hata sidaas weliba eray xoqeeyaha ururka saafiinta soomaaliyeed maxamed ibraahim macallimow oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doonta qodobadaas iyo qodobo kale iyo ka dheegi doontaan barnaamijka kulanka warsan intiisa dareer waliba ha siin saaray waana siinla dareerii doone anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed soodaala dhinaga farsamadana waliba galan wiingii sii doone saaxiibkayga maxamed xuseen fadhiir biike ha ka dhowaada mar kale iyo mar kale barnaamijka kulanka warsan amiignimo jimaaha galaa suuqa miisniyee bahaasta aragdan iyo ka eedanta lamada bilaha nofembar ee sanadka labada kun toban iyo toddobada magaagay socdaal idaacadda warsan u farsamada b k walinoo dhugun sidaa tan siya tugiseed dhibic lama aalada satellite iyo live streamkana si toos ayaneen kula dareertan adduunyada meel kasiisun kuroogdan waliba sanglena hamiifay xildhibaan maxad maxamed salaad oo kumid ah mudanayaalka baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya oo geega ku hadlaya kulanka dhii magaalada muqdisho weli uuse sheegaya intii ciidanka dowladda federaalka soomaaliya iyo mabda'a ka dagaalamayaan kureed ah markii sheegay madaxweyne farmaajo intii ciidanka dowladda soomaaliya wal mabda'e ooyo ka dagaalamahayaan anjarna xildhibaan mahad salaad weli uuse sheegaya intii ciidankan baahanyin intii la dhiirageliy kureedna iyo la wareegi doonaan ammaanka guud ee dalka xildhibaan mahad maxamed salaad oo ku hadlaya arrimooga si waliba hadalayskumidhaye
madar guddoomiye sida uu xeeroosaadka u qabo golaha shacabka qodobkiisa lix iyo labaatanaad guddiga joogtada ayaa dejiya ajandaha golaha shacabka muddooyinkii hadda u dambeeyena guddiyadu markay jireen waxaa naga soo gaaraya ajandayaal la dejiyey inay jireen loogamana doodaynin golaha shacabka in marka haba un sharci la iska soo tuuro maantay la keenay ama berita la keeno ayadoo ajandayaal muhiima ay jiraan iyo dhacdooyin muhiim oo dalka ka dhacay waxaan isleeyahay arrintaas dhibkeeday leedahay bal horta in dib loogu laabto oo guddoonku iska waraysto tala ahaan waa kusoo jeedi laha midda labaad mudana guddoomiye maalin dhaweed xildhibaano toban ayaa waxay keeneen in lagu daro ajandaha oo wax laga bedelo oo laga doodo arrinta amni xumada dalka ka jirta iyo dhacdooyinkii xanuunka badnaayo afar iyo tobankii octoobar iyo sideed iyo labaatankii octoobar waxaa noo sheegtay guddi labada guddi ee amniga iyo difaaca in loo xil saaray maalin dhaweynna kolleyba markay shireen sidaan ka warhayno ajandihii lama aadin ayadana mudana guddoomiye waxaan codsanaynaa haddii shaqadii goluhu inuu ka doodo loo ballansanaa ay suuragal noqon weyday guddigii loo xil saarana uu shaqay shaqay waayey in la iska waraysana aad iyo aad muhiim u taha mudana guddoomiye oo dib loogu soo celiyo baarlamaanka waan ku talin laha qodobka saddexaad mudana guddoomiye dhacdooyin xanuun badanaa dalkan ka dhacay oo afar iyo tobankii iyo sideed iyo labaatankii octoobar ilaa hadda xog rasmiya kama hayno tirashada dhimashada iyo dhaawaca iyo sidoo kale siday waxu dhaceen midna xogteeda ma hayno sidoo kale cabashooyin isi soo taraya oo naga soo gaaraya ayaa jira dadkii waxyeeladu kasoo gaarta meeshaas gargaarkii loo fidiyey ama dawladda ha ku deeqdo ama banaanka ha laga soo dira iyadana in dhibaata ka jirto oo kala socosho xataa ay jirto meeshii hal sanduuq dadkaas inta loo sameeyay wax lagu aruurin lahaa laba sanduuq oo kala gedisan inay jiraan laba shaqo oo kala gedisan inay jiraan shaqooyinkii isdabamarin inay ka jirto ayaa la sheegayaa waan codsan lahayn marka iyada ruuxeeda warbixinaan u baahanay guddigii gurmadka ee la dhisay in golaha sharafta le hortiisa la keeno su-aale laga weydiiyo lana ogaado sida ay waxu jiraan tala ahaan ayadana waan kusoo jeedi lahaa mudana guddoomiye qodobka ugu dambeeya oo afaraad mudana guddoomiye shalay khudbadii madaxweynaha waxaa ku jirtay laba erey oona sileeyaa runtii labaduba aada u xanuun badan yihi mid waxaa kamid a ciidanka qaranka soomaaliyeed ee dalkooda u dhimanaya oo dadkooda u dhimanaya oo maalin kasto dariiq kasta lagu dilayo oo cadowga ugaarsanayo iskuna dhigaya ummadda soomaaliyeed sidii u badbaadi lahaayeen iyo qarankan soomaaliyeed in la yidhaahdo caqiida kuma dagaalamaan waxaan aaminsanaha arrin gaf ku ah ciidamada qaranka ayama ciidamada qalabka sicinays arrintaas mudana guddoomiye waxaan aaminsanahay ciidamadannada inaysan qabanin waxay ku dagaalamaan mabda ay aaminsan yihiin oo soomaalinimo iyo mid diineed iyo mid mujtamacan xil inuu ka saaran yahay arrintaas marka waxaan aaminsanahay in looga baahan yahay madaxweynaha in su-aal laga weydiiyo sababta arrintaas ay ku tiri sababtoo ah dhiirigelin ay cadowga u noqonaysaa ciidamadannada tarafta leh ee maalin kasta u taagan badbaadinta dalkan iyo dadkan soomaaliyeedna niyadjabay ku ride tan labaadoo mudana guddoomiye ayadana madaxweynaha khudbadiisa ku jirta waxaa kamid ahayd in madaxweynuhu uu yidhi waan ka adkaa weynaa shabaab mudana guddoomiye shabaab madaxtooyada hareeraheeday joogi jireen xabadaha arkahay kusoo ridaan ayaa guryaha madaxtooyada ee fila soomaaliya oo la deganaa ee gaari jiray dalkana inta laga xoreeyey oo la reexay ayay deegaano kooban ka joogeen waa dhici kartaa in isbeddel uu yimid oo meelo hore aysan u joogin hadda ay yimaadeen laakiin shabaab waa laga adkaaday waan laga adkaa karaa in la yidhahdo marka laga ma adkaan karo aniga waxay ila tahay arrin meesha ku jirta ama dowladnimada soomaaliya ay qaadi karta inaysan ahayn oo weliba madaxweynihii ugu sarreeyey qaranka uu sidaas yiraa arrintaas marka waxay u baahan tahay iyada ruuxeeda in inta la iska waraysto waxyaabaha niyadjabka ku ridaaya dowladnimada oo ciidamada niyadjabka ku ridaya oo ummadda soomaaliyeed iyo dadiilada ay niyadda ku hayaan ee dowladnimada ay u qabaan ku ridaya ayadana inaan dadka mas-uuliyiinta aysan ka imaanin aada iyo aaday muhiim u tahay talana laga siiyo qaladkaan dhacana sidii loo sixi lahaa loo ambaqaado waxaa kaloo mudana guddoomiye jira oo ayada ruuxeeda muhiim ah waxaad moodaa isbedel inuu ku jiro howlgallada iyo shaqooyinkii amniga oo socday ciidamo farumihii ay ku jireen kasoo baxay ayaa la sheegayaa oo magaalada dib ugu soo laabtay meelo cusub oo cadowgu qabsada inay jiraan ayaa la sheegayaa waxaasoo dhan arrimo issoo taraya waayo u baahan ka baarlamaan ahaan iyo ka xukuumad ahaan in inta la iskaashado wax laga qabto waxaan u baahannahay marka warbixin wixii dhacay dhacdooyinka hadda aan sheegayno afar iyo tobankii iyo sidii labaatankii octoobar iyo xaaladaha amni xumo ee dalka kusoo siyaad mas-uuliyiinta dowladda in meeshaan inta la keeno prime ministerka iyo xukuumaddiisa wax laga weydiiyo meel lagu ogaado oo wixii dhibahoo jira la isla saxo sababtoo ah far keliya fool ma dhaqdaa la yidhi hadda haddii cadowgu isagoo sidaas ugu soo ruqaansanaya furimihii dagaalkii ciidamadu ay joogeen ciidamada in sidaas loo niyad jabinayo in cadowgu ou halis geli karo amniga iyo istiqraarka gudaha waxaan codsanaynaa marka dadka mas-uuliyiinta ee amniga mas-uulka ka iyo madaxdaba in inta loo yeero meeshaan yimaadaan oo warbixin waafiya ka siiyaan baarlamaanka sida ay waxu jiraan kana tashano aayaha dalka iyo dalkan iyo dadkan soomaaliyeed sidii loo bambaadi lahaa aad iyo aad aan umahadsantay kaas waliba ay maxad maxamed salaad oo ku mid ah mudanayaalka baarlamaanka dowladda federaalka oo ka hadlaya kulankadii magaalada muqdisho
Senate Electronic Stationery and Cosmetics.
sanadii la sabaabiyayay soomaali kullishe siman badan sugaasiya suurudniinka qubutay sareedo dhiiday geeka sehel electronic stationery and cosmetics akooy sehenooma banaaytay samaagninka koytay tagiiri kabiir dhatiyo suurudunku oombaha sidii unufadaan iyo wiliba sakrongning ew sehel electronic stationery and cosmetics sa irmaange lanki qaba subuqii aanama waaya sisin lanki in batoona sariirma waayayo sabuulma ordi lanki in karoona soorii ambuulama waaya sehel electronic stationery and cosmetics lanki seedona sadiifadawma waaya bulshooyaysaas ogaada Suuq rasmi ah waa shirmaykiinka galaa saafinimii walakiinku galay alaabtiis waxaa saameey sakunta malka aragaa bariimo sugunaaha seerteena macquulaaha soomaali wiiney sagiir ii kabiir dhatiyo seedaa ku faa'iidaysadaa sahel electronic stationery and cosmetics
banaanbaha rabshado wadada waliba uusa ka dhiyay degmada wadajir iyo maamulka degmadaas oo ku jawaabi qaar ku mid eh dadka nool waxda halane ee degmada wadajir gaar ahaan xaafadda galleer yaa waliba geek iyo dhigana banaanbaha wiin oo iyo ku koowaadeen intii xoog lagu kubiyaha iyo dhulkiyo ku deganaayeen degmadaas banaanbahayaalka waliba iyo sheegana intii guriyihii iyo ka deganaayeen mise ku deganaayeen laiska daya intii xoog lagu kusaara isla maraxantaasna yoo sheegeen intii la dagaalami yeedoona lansheeni ciidanka dowladda federaalka soomaaliya meelasin iyo deganaayeen ilaa laha ku bilow sanadkii kun sagaal boqol iyo siyeetunkii waliyoo sheegeen saas oo kale intii dhammaan dowladoogii dalkaha mari meelasi inkoyna isla maraxantaasna ku bahalan erna laakiin dowladda maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo yahata ku biyahayta sidaiyo hadalka dhige aanu ku mid ah dadka ku nool xaafadaas oo la hadlay warbaahinta waliba hadaladii ku mid tahay
guryaasena xoogaa lagu dumiyaa nimina habeenkii intay soo galaan guryaasha habeenna ma abirto ayaa xoog noo sheegto intaanoo siddeetan iyo saddexdii ilaa xilligaana ayaan degannahay magacayga waa sheekh cismaan cabdulle kalaf waa odiyo waa la yaqaanaa niman baa na xoogay habeenama intii gaari la soo qaataa guriyaasha la cabirtaa qabiil xoog mana suurtagal ma suurtagal ma noqon kartaa madaxweyne madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaaje waa kuu sheegnay waa ku dooranay raa'iisul wasaare xasan cali khayre madaxweyno waxaan kuu dooranay inaan cariiriga nahay aad naga bixisan ilaahay baan naga bixin karo culayskii weli waan nahayaa waa nalooga sii daray haddaad wax noo qaban kartaan haddaan waddanka iskaaga tegayna noo sheega waana la dhacay waana la dhacay waa dhacan nahay
bismillaahi raxmaani raxiim annaga waxaan nahay dadkii dowladda maxamed siyaad soo dejiyey konton sanaa lugta gashahoynaa dowladna dumisana ma arkin madaxweyne balanaasaa maray oo k- geheer xaafadda geheer oo xalana habamada- habeen madowna la soo dejiyey jaamacadda geheerna laga soo jibiyey waxaa soo maray madaxweyne cali mahdi maxamed cabd aa soo maray maxamed nama duminin waxaa soo maray cabdiqaasi nama duminin waxaa soo maray cabdulaahi yuusuf axmed nama duminin sheekh shariif sheekh axmed aa soo maray nama duminin waxaa soo maray xasan sheekh maxamuud hadda waxaa dhacay dhulkii masaakiinta geheer degneed inay habeen madoob la cabirto oo john mayter la kaasala siyeed saacaba la soo galo mana qabat haysato dowlad dadkeeda way daryeeshaa ma dumiso haddaana dumi haysiin dowladiina wax jirayana ma aha runtaan aan ii sheegahay gadoomiya gobol taabit cabdi maxamed haddaa arrintaas wax ka og tahay haddii gadoomiya degmo waxuu ka og yahay halkau ra'iisal wasaare oo og yahay ra'iis baarlamaan haasoo farageliya golaha shacbiga waxay u fadhiisteen inay shacbiga u doodaan inay shacbiga wax u qabtaan haddaana wax u qabahayn idinkayna itaalaan annaga dhiigayna waa kasan wa bilaahi tawfiiq malagaay madiina cabdiwaxadaan bismi illaahi raxmaan raxiim magacay waxa waa abduqaadir xirsi shabeelka waxaan goob joog ahay maalintii la duminayay xaafaddeeda xalane waxaan goob joog ahay ciida war naga aamusa ciidamada gawaarida dagaalka iyo oo rasaasta wadata markaan u tagay annaa war baa ilaahay ka cabsataan guryahan waxaan soo degnay waagii hore maxamed bare waxaa ligu jawaabay haddaad adigana lacagna siiso waan kuu duminaynaa xaq miyaa sidaas saas xaq miyaa haddaad lacagna siisaan waa idin duminaynaa ayaydigaada xaq miyaa sidaas xaq miyaa sidaas assalaamu calaykum waraxmat ullaahi salaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu farmaajo habeenkii la doorahayay waxaan ka tegay wadhaha xalane xaafadda xalane oo basiibka xalane oo layga aan ka soo tegay waxaan tegay meesha la yidhahdo daljiidka daahsoon farxaddiisa ay waday qaymayntiisa ay waday wuxuu ma ogyaha ma jiraan lixdan sano nin deganay guriga hooyadii ku dhasha la jibiyo u hayaa wax walba u ogyahay wax walba uu ka baxan yahay ha naga soo gaaro haddii muslimnimo jirta ha naga soo gaaro stegmada wada jir iyo saldhiga wada jir ha naga soo gaaro ha naga soo gaaro islaamnimo hadday jirta naga soo gaaro haddayan berri iyo berri damac ka qaban golaha shacabkaan ugu tegayna madaxtooyaan ugu tegayna wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu بسم الله الرحمن الرحيم waxaan nahay dadka xalana degan waxaan degannahaa konton iyo laba sano intaanaan ku soo dhammaannay anigoo guujir ahaa lay keenay intaanaan ku soo dhammaaday dadka hadda gobolka banaadir waxaan u sheegaynaa mudane taabit iyo agaasimayaasha iyo dhammaan gobolka banaadir dadka shaqada ku leh dad guur ayaa yimiday iyo dhuldoona waxaan weyddiihaynaa dawladdu ma dhuldoonaa mase waa qarandoon ma dagaal dhuleeday isu abaabulaysa markuu madaxweynuhu waddamada deriska uu ku wareegaayey ma rabo inaan madaxweynaha wax ka sheega laakiin abaabulkiisa ha ku jeediyo meelahu ugu talagalay dadka masaakiinta waxa gadaashayda ka qaylinaya oo lixdankii aan nimid gahayraa layga jebiyey meeshaa laygu dhalay meeshaa hooyaday ku duugantaha dhahaya hadda waad u jeeddaan waxaan ka codsanaynaa gobolka banaadir iyo odayaasha gobolka banaadir inay shaqadoora qabsadaan martida dhowraan dadka martidaa dhowraan dadkaad u jeeddaanu barakacayaal waaye dad hore u degganaay iyo dad ku soo kor degay oo barakacayaala waaye waxa saaka meesha ka yeertay dadkaanu waxay ka yimideen afar waabdhoobay dhulna meesha kuma laha meesha ku yeertay soomaalidii waa la kala saaray waxaad idaacadaha ka sheegaysaanu hadday runtin yihiin dadkaan ha laga soo gaaro dadkaan horaa toban baloog loogaga dhacay dadaa kaceen guryahay ay dhinac ka jiifaan dadkaan ha nalanka soo gaaro dadka maha jooga waad aniga inaan qabiil sheega ma raba laakiin dadka qaylinaya waad u jeeddaan dadka qaylinaya waa dadka koonfurta dadka ugu tabar yar waaye dadkaanu dad hubaysan maahan tegnika ma qabaan haddii alla kuurana waxay ahayn dad beeraleeya dhulal yaryaroy meesha kula haayeen ayay u yimideen abaarihii waxoodiyay dhisteen nuuca dadka xoogana maahan dadka fiirsha horta gobolka banaadirow dadka dadka xooga iyo dadka kale kala fiirsha dadkana laga soo gaaro waa lana xoogay waa lana dhacay ee dhulkaanena lagu dhacay tan isiyaad bar ilaa halhanan deganeen aabbaheen waxaa xiran yahay lix qafod igoo ah halihii farmaajo oo la doortay oo xiran yahay halihii farmaajo la doortay oo xiran yahay sagaal bilood oo giimuunta jiifa dhulkeeniyana lagu xoogay carkoo degan oo alaabdayn iyoto iyo ilmahayn isdhex fidhino cagafo noola keensaday cagafo noolaga xaaqay islaamna majidkaad miya guryahan aniga adiga aabahooda waa xiran yahay meel wax oogu keeno male banaank banaanka jiifa banaanka jiifa haweenkia la cabirina dhulkeena haweena la cabirina injineera keenay injineer duub gaadimay anaga injineer duub gaadimay
waa idin nimiday saaki waadna soo gaartay bannaanbixi meeshaana ka samayseen oo si nabadeed aa uga samayseen qof kasta oo soomaali ah wuxuu xaq u leeyahay inuu bannaan baxo shucuurtiisa muujiyo wax alla wuxuu ka tabanayna uu sheego annaga waxaan nahay dawlad shacab idinka ayaan idiin nahay maamulayaal idinka ayaan idin metelnaa waxaan rabnaa inaad guddi iska soo saartaan guddigaasna aan xafiis halkaala tagno ka wada hadalno wax alla wixii dhaqdhaqaaqoo hadda socdana waa istaageen wax dambo dhici kara ma jiraan annagana wax wax wax uusan shacabka oggolayn oo idinka aan laydinkala tashan oo guddoomiye waaxeedyadiinna iyo laameedyadiinna aan lala hadlan mas-uuliyiintiinna aan lala hadlin idiinma imaanayaan waxaan idiin sheegaa wax alla wax alla wax alla wixii wax alla wixii dhib oo dhacay iyo dadkii wax gaaro dhan aniga ha ii yimaadiino waa waa waa la hadlaynaa wax dhiba ma jiraan wixii wax gaaray meeshaasaan ku ekaynaa insha allah dalila asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
axmed baabuurkan imbi arooskiiudaykaan waa dhaaynayan haye saaxiib haye haye
niyahow gaariga maba kacaya maxaa ku dhac niyahow ordo makaanika nadon waaba waynu dahnay
no no no no no no niyow baabuurka wal cilid le erawha bayarato magabu ilow waliga alay hatta fadaas inaad cilid isku geleeda baabuurka oo maxay tahay ciladaan gelinaya gaariga shidaal wasakhaysan ya kashibta baabuurka may shidaalka marka aad kashibaasa baabuurka ama galadaas shidaalka isku filtiraaray may dhibta i haysata waxay ahayd shidaal xumi oo gaarigaygu wax cilada muusan lahayn wallee waa inaan ka war doonaa aan iska fiiriya ma xumee saaxiib inteen ka heli karaa shidaal nadiif ah oo filtiraysan may maaba aragnay kaalinta shidaalka ee baydhowla ku furay casriga ee la eraw kaafi petroleum oo bulshada dhammaantiyeeba intii babirka xamaaladaas iska la wada hoobatay dhan dhugun lahayna dhaayima la ilaan beeng ma ah
dhugunsidayaal weli walinoola dareertana siya tun isiya dhibic lama aalada satellaytka iyo life streamka adduunyada meelkasiisun ku roogdan idaacadda warsan magaagay socdaalu farsamadana biikay umarkel waliba hawada siinkulaji maafayl hamiinfay maamulka koonfur galbeed soomaaliya wali sheegay intii ciidanka faruumo hore rooga mucaaradkiyo haka kuusan magaalada baydhabo la taliyaga madawiinaga maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdulaahi leesto oo geegi shirjaraadka goboday magaalada baydhabo walinka baaqay mucaaradkantiyo roojiyan ciidankiyo haka kuusayan magaalada baydhabo maruus arrintaasiyo arrimo kale ku hadlahay waliba idil isku mid haye waybaa aan ka baaqay dadyowga ka nool koonfur galbeed dalka roogen amase dibidda roogena aan ka baaqay ini iyo ilaalsadan maamuljo ini iyo ilaalsadan dowladnimadiyo ini iyo iyar ilaalsadan horumarjo iyo anka dayana langhamiinko boqol shilin oo laka qaylow dhiibow waybaa maqaal ii eh dadkun oo walaqa qeybayaana gudahayan ciidamadii oo koonfur galbeed oo furonta laayan roogi ini lahawadaday xaruumagun meelo iyo kishishiraayan waarday lankaweeldhaday jaar la siiyahaya ciidamadii xaruumo lahakabiij meel iyo roogan lahaka qaaday oo la sheenay xaruumo iyo hata beesada kadhi dhiibahayan dhallinyaradiiya jaar la siiyahaya wal beese la siiyahaya waa difaacagai bah ka baxeen for example makuudada daraadee wal haweeradi ciidankii makuudo iyo ka mid ah ciidanka oo meelun fadhiya boqolaal ciidana aan roogan macnaa difaacaya lahaka bahi anta walka qeybiyahayaan jaadaan qeybiyahaya war soomaaliyey war reer koonfur galbeeday wayba siinka baaqaya oo siinka nagay wal markasta siin sheegay difaacda dhulku war lafaagin difaacda dadkin yoonaytaway dalkiinba difaacda maatadin difaacda owlaadin carruurtin difaacda ilaahayaa siinka dhaariyeeya ceebaa ilaahow ceebtani ceeb muslimba astur ilaahow ceebtani ceeb muslimba astur geeka wayba fadeeya ummado ka nool koonfur galbeed dalka walaagi roog iyo walaagi dibadda roog waybaan sheega fadeeyha ceebaysannaaha ilaahay ceebtanhi astura may ka ceebaysannaaha koonfur galbeed waa gobollada anka dhaqaalaha badan gobollada anka fayla gobollada anka anka barwaaqaysan barwaaqadiyo meel kastana deerasa soomaaliya oo dhum oo quudiyo koraanwa hatana mas-uuliyiintiye iyo wayba nagadeenaha dad ilaahay ceeb korsheena ilaahay fisnaayna ma ero koro fisna ilaahay ma niirido wayba nagadeenaha dad oo raqiis eh oo caada qaata eh wayba anta ka dheegayay shalay iriidahaytay arbaadahaytay dad aqoon-yahano eh oo mas-uuliyiin eh oo wasiire ka jara oo nooc kasta ka jara oo reer koonfur galbeed ee lahaka adeegsidi magaalada muqdisho oo lahaka adeegsidi oo beese lahandhiibi oo la eribaha gobolada titin ha burburiya yoona shalayta way haayan xilalka ankuwiinay iyo haayan anta kooyan xildhibaanadii koonfur galbeed dad oo iska masaakin e aqoontiyo saasaniin dhisanayna e andilankooyi hotel la kashiri kunkun doolara la sheegay ee la siiye lanqeebiy oo la leeya madaxweyne ridaana iyoona meel kasta la surinyin ay rideen horta aqoon-yahanadaasay meelaka koyta aqoon-yahano meelo koroo oo koonfur galbeed oo xamarka kooyan oo wala kasaanada sheegadaayan anna inseedi fidhi joonkaseedi may warsadi war hawal ay rideena maxuma hogaana hata haysanaana ay haytan ay wal siin nagade ay ay siin sharaxan balsheena lan oo an antamow umuddo tanayta wal an nagada kor haytana mahayan wala ridaan haa wala ridaasana haa wal hortaba laha araga jareewa anta dawlada ahoo qowmidiyaalkun oo koonfur galbeed suubsadaayeen way baa laxakala xarbiyaayay xamar dadyooga xamarka noola beesaha dhiibayen waana dadkin haka burburiyo waa la eri jaray hata ma ha bilaawdeen kontomeydii ha bilaawad dowladii kontonkii ha ka bilaawdi dowladii abukaato xase ha ka higti tii xasan maxamed nuur shaargaduud ha ka ridi timidow nuunow maxamed ha ka higti tan hata la roog hatan walba maniin dareeraw kunkuma walaan lisa siihay io shanshan boqol shanshan boqolna markoo la sii hatan kunkunga la siiya la lahay oo walba aan ogayna alla jooba ka alle eh iyo dad yo lahandiri dadkiikin iyo dalkiikin iyo umudiitin ha baabi'iwan wayba aan koyan ini umudi baabi'iyan horta waran reedka geydhu wal eri ilaahow ceebtan astur ilaahow rabbiyow raxmaanow ceebtan astur ilaahow adiwiinta waahida eta ceebtan astur ilaahayow dadka oofisna wadiyaalka eh oo ummado tanayta lacag dhex gami ilaahow haanka badbaadi shartiyo sharwo ilaahay shartiyo noo xijaaba haan beesada qeebayahayan haan qaadadahayan aan walba man aragaw haan qaadadahayan waaba an sheegahed wallaahi yasinir oo bilaahi oo tallaahi waa dhaar ilaahay ma aha ma ridi kortan lankoon wal isin ridi kortan may aragaw maanan dhowaada kortan hata codkiin codna eh waaba isin dhoomba jidite wal isinka gadade hooy isin shariif xasan beese kale kafadaadsan shariif xasan way baan sheegay ilaahayow haddii ada beese siid adduunyo aakhar ka tal adiin haan beesaan siidoy shilin kale may siinsiyow haan rididee walaagi siinsiyan wali siin galoob ilaahay tiibishi siinka ride tiibishi siin nagadaasa shacabku masaakinta e misaajidka lanka galahaya guryaalka lanka galahaya laka dhamaayahaya bahooba kunkun doolarka gadadaasan qabiiladii isan hasiin dooradeenba ceebayaasan hanoo hata dheegay layin qabiiladii taanonna dilaayan walniin dhaaraday may ka hadalaasan qabiilka ki adka dhalatii bahoobadkiin dhaaraday ka dila ka leeyaa oo ummaddo tanga fasaahadayaasa in fasaahadooylika leeya qabiilkii ka haka dooraday mas-uulakii weeldaday hatana dantii qabiilkii ka anka shaqeeyane shaqadaaba kun doolar lay nagatay may la koofiirside may ka arago ilaahow way basiinka tuugay ilaahow haan fisnada wed ilaahow noo reeb ilaahow ceebtan ceeb waadin ba asta
heliis horleh yageek wali deerey haano kumida beelo wada dego gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan degmada marko heliiskan oyo deereen walgorodha kushaljeeda beelo maliishiyadiyo dhowaanoombuka dagaalamaayeen magaalada marka iyo tuulooyinka hooskooyow iyo weliba geeka heliiska deerena degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose shir shalay i geeka dareeri yaa weliba heliiska deerey walgorodka lamada dhinac walin iyo ka heliyena intii marka hore la rooji dagaalka lamada maleeshiyaad beeleed kureedna languda gala heliis lamada dhinac wada qaadadayan anka horreyntii idaacadda warsan weliba aan kuur galay sidii arrintaasi iyo arrin dheeraad aan ku hela heliiska lamada beelood wada deereen walina la xiriirtay nuur cusmaan raage guddoomiyaga deegaanka shalambood ee gobolka shabeellaha hoose owsa kujeeda beel kumida beelo heliiska wada deeri gudoomiye nuur cusmaan raage iyo la hadlay idaacadda warsan walibana hadlaysu ku mid tahay horta gobolka shabeellaha hoose in badan ayaa waxaa ku jira laba beelood oo walaalo ah dadkaasi marka dhibaato badan ay soo mareen oo maaragtay xagga dagoo dagaalo ah haddeerna waxaad moodaa fastaano wanaagsan ayaa muuqata kulley aniga hadda shalaambood xalay iyo habeen horey kuma aanan sugnayno hadda magaalada xamaraan ku suganahay arrinta marka ka dhacday meeshaas oo haddeer ay dad un ka shaqeeyeen ay ka shaqeeyeen amisom madaxda amisom oo eriyadaad joogta iyo taliyaha ciidamada ciidamada dowladda soomaaliya iyo hadda shalaambood joogaa ka shaqeeya arrintaas dehdidiilo wanaagsan ay kolley muuqatay annaguna waa soo dhaweynayna waayahay ee guddoomiye waxaad moodaa in heshiiskan in dhowaanahanba aad galayseen kadibna beel ka mid a beelahaasi ay ka baxaysay isla maraxantaasna ay ku dagaalamayeen maleeshiyaadkooda ee tuulooyin hoos yimaada degmada marka sidee heshiiskan ku noqon doonaa mid miro dhala horta wax kasta ayba in la bilaabay u baahan yahay anaga hadda kuma dhigi karo boqolkiiba boqol ay noqonayaan kuma dhigi karo oo hadda arrintaas aad sheegayaho heshiisku markii la bilaabo un hadda maaragtay hadda dhibaata ka dhibaata ka hor imaanaysay waa waa kula qirayaa laakiin wax kasta ayba waxay ku wanaagsan yihiin inaan laga daalin nabaddu sideedaba nabaddu waa ka colaad badan nabaddu aaday u colaad badan tahay oo markii nabad la isku dayo dad colaadda hurinaya nabadda la isu sheega shaqayn dad badanaa ka shaqeeya aaday u ciidan badan tahay xumaantu wanaagga iyo xumaantana xumaanta ayaa ciidan badan hadda kuma dhihi karo marka waa boqolkiiba boqol uu noqonaya kuma dhihi karo allaa og sida uu noqonayo laakiin wax kasta isku day u baahan yihiin in la isku dayaa wanaagsan hadda isku day wanaagsanaa dhacay waxaana rajaynaa inuu miradhal noqdo oo hore loo sii wado waxaanan isleeyahay labada dhinacba labada dhinacba dhibaato badan ay mareen abaar iyo roob la-aan iyo colaad iyo howlo badan oo dhibaato ah dhacay markii arrintaas siday haddeer haddeer wixii dhibaato ah ayoo dhacay markii la fiiriyo waxaan isleeyahay dadku haddeer wanaagga waa danaynayaan oo dhib badan ay soo mareenaan isleeyahay inaan dagaal waxba lagu faa'iidayna inta badan waa la ogaadaan isleeyahay horta aan isweydiino maxaa soo celceliyey ee dagaalkan ee labada beelood ee mar kasta ku dirira gobolka shabeellaha hoose wallaahi niyow anigu hadda waxiblaha kolley soo celinaya haddeer ee kuma dhihi karo laakiin waxa waxaan isleeyahay dhibaato oo qoongaabiyu ka shaqaydayay u badan tahay midda kale waxaa jira markii colaadi dhacdo dad badan ayaa colaada ka faa'iidaysta ama xilgoob ha ahaadeen ama dhaqaale goob ha ahaadeen dad badana colaada ka faa'iidaystood oo aan ogeyn haddii nabadu dhacdo ayagana ruuxeeda in nabada faa'iide ay uleedahay aan fahmi karin ay colaadu baran ugu jirto mooda waxyaabaha soo celiya waxaan isleeyahay waxay u badan tahay maangaabnimaa u badan iyo iyo iyo fahan la-aan idinkoo taas og oo mar kastana aad dareensan tihiin in colaadu ee dadka wadaahe ay jaqdoon yihiin ama ee aqoontu ay ku yar tahay maxaad ee ugu digtoonaan waydeen in dagaal mar kale soo noqda oo ka dhaca ee aruurtii aad dhasheen iyo hooyooyinkoodii ee dagaal mar labaad iyo mar saddexaad kusoo noqdo maxaad ugu waantoowi la-dihiin horta dadka horta dagaalka sideedaba dad wax gartaahi ma wadaan sideedaba dad wax gartaahi nabadda iyo colaadda in nabada wanaagsanta dadka wax gartaa way og yihiin dad wax magarataana ma laga weynayo qabiilo meel degana dad wax magarataa laga weymaayo waxaan isleeyaha marka inta wax garataahi waa dadaalaysa mar walba nabadana waa raadinayeen waraaqaha la kala saxeexay oo dadka wax gartaahi ay kala saxeexeen oo ay isku dayeen inay nabad ka soo nabad ku celiyaan colaadaana baajiyaan dadka waxgartaa intay waraaqa saxiixeen ma yara toban biyaajo waa dhan tahay xataa maamulka koonfur galbeed marow isku dayey inuu arrintaas nabad ku soo dabaalo oo madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan ow aankee goobjoo ka ahay oo nabad la kala seexday mar walba dadka waxgartaahi nabad iyo wanaag inay ka shaqeeyaan waa isku dayayeene dadka aan waxba garanoo aqligoodu gaaban yahay ama u qaba inay colaada wax ku faa'iidayaana mar walba fashilinayay mar walba dadka waxgartaadana way isku dayayeen inay colaada ka hor tagaan mar walbana dadka waxgartaay ma daalayaano waxaan isleeyahay laakiin waxgarasho la-aantii waxgarashadiyaa waxaa ka tambadiday waxgarasho la-aantii dadkii waxaan garanaa batay arrinta soo celcelinta colaadana waxaa sabab u ah wax kaloon anugu hadda ku eedaynayahay ma jiraan waxaan isleeyahay dadaan waxgaran ayaa ka shaqaynayay dadka waxgartana waxaa ka xowli badiyey dadka aan waxba garan waxaasna waxaas dadka aan wax garan waxay u baahan yihin awood lagu qabtay u baahan yihiin amnigay ka cabsadaanay u baahan yihiin mar walbana haddee amnigii iyo awooddii maamul oo ciddii qaldan qaba laheedaa mar walba yaraanaysa oo taagteedu iska yaraatay haddee ilaa yarsitinaha ana haleeshiyaan leeyahay dadka wax garta waxa ay wadaanoo wanaagaana waxaan leeyahay ilaahay ha garab galo laakiin markay iskaashadaan dadaan waxba garan iyo maamulada ka jira koonfur galbeed oo kale ama dowladda federaalka ha noqoto ama koonfur galbeed ha noqotee awoodyarada maamul iyo waxgarasho la-aantu markay isbiirsadaanna nabaddu inaysan wax weynu ka soo bixin ayay kallifi kartaa hadda ka horna sababteedu waxay ahayd dadka aan dadka u baahan in awood lagu qabto oon awood qabata la helin ayaa sababteeda iska lahayn wax soo laablaabta marka heshiiskan maanta aada gaarteen oo labadiina beelood ee, habadana la joojiyo oo maleeshiya beeleedyada oo ee, ee, labadiina garab idinka soo kala jeedaan la kala qaado ma leedihiin go-aan cad beeshii bilaawdo dagaal labaad inay soo celiso go-aan lagu qaadi karo ee ganaaha ama samaysateen maxaa ka mid ahaa haddii aada samaysateen qodobada aada iska soo qaadeen horta marka koowaad ee, beelaha beelaha taladoodu waxay ka go'daa beelaha taladoodu inta badan waxay ka go'daa odayaalka nabadoonada hay ka go'daa ee, beelu hadday beeluhu heshiinayaanna waxaa fiican inay labada na- inay beelaha nabadoonadooda ka timaadaa wanaagsan markay beeluhu wax saxiixaan oo nabadoonadu heshiis saxiixaanna maamul awoodle ayay u baahan yihiin oo ciddii dhibaatada geysata ama heshiiskii beeluhu iyo odayaalku saxiixeen ciddii ka baxda maamul qabtaa loo baahan yahay anigu maamulka koonfur galbeedaan ka tirsanahay waxaan soo dhaweynaa laakiin wax kasta oo heshiisa ee, ee, laakiin waxaa wanaagsanay beeluhu marka hore nabadoonadooda arrintu ka timaad maamulkuna owka garab siiyo wixii qalad gelaya si oo u qabto anigu marka waxaan soo dhaweynaa beelaha heshiiskoodana waa soo dhaweynayaa wixii awoodayda ah oo maaragtay ee, wixii awoodayda ah oo maamulnimo ay iiga baahdaanna waa waa la qabanaya haddii ilaahay adigaa mahadsan maamulka koonfur galbeedna waxaan ku dhiirigelinaa inay arrintaas inay arrintaas ilgaara ku fiiriyaan dhugunsidayaalkaas walibahay guddoomiyaga deegaanka shalombood ee gobolka shabeellaha hoose oo ku hadalay heliis geeg wadadeeran beeloogi muddooyinkii inkadambooyi ka dagaalamay gobolka shabeellaha hoose dhinaga kale beeloogi ka dagaalamay gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan degmada marka waliyo sheegana anti heliiska si buuxdiyo unqaadaden maalinta beritona walaaga inkadambooyo si rasmi aan la wareegi doonan maxamed aamiin oo garabka kalan hadali yeedhanjay waliyuse sheegaya antii magaalada marka iyo hatee tato howgadahayta kureeda markii lamada dhinac dagaalamaayeen diidan antii magaalada gudalangala geekana iyo heliis wada deeran maxamed aamiin oo idaacadda warsan halla xiriir iyo waliba hadalaysu ku mid ahay magacayga waa maxamed axmed saciid maxamed aamin axmed saciid baa la yidhaahdaa waxaan joogaa degmada marka marka maanta maxaa ka dhacay miyaho waxaa ka dhacay hadal oo u dhexeeya labada beelood oo heshiisiinka hore uu dhawaaqay madaxdeena ugu sarreysay ay ku dhawaaqday siyaan maanta qabanay nabadii wixii aan dabagalkeeda intaan ku mashquulsanaan ma garata waa labada beelood oo hadda isku hayay zamankaan dambe gobolka shabeellaha hoose beesha wargibir iyo beesha diimaal waan gartay adig garabkeed kasoo jeedaa arigarabka beesha diimaal baana gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan degmada marka muddooyinkii ugu dambeysay labadaasi beelood waa ay ku dagaalamayeen maanta eh, heshiiskan ay gaareen ma heshiisyadii horuu ka mid yahay ama heshiis cusub oo kala xakameynaya labada beelood miyaho heshiiska xakameynaya waaye labada garab labada garab waa kala xakameynaya heshiiskan waa heshiis uu ku dhawaaqay hogaankii ugu sarreeyey ee gobolka shabeellaha hoose loo joogay madaxdeyna ugu sarreysaa waa hogaanka wuxuu soo dhameeyey uu ku wada wadaharkii uu soo ballan qaaday oo koonfur galbeed iyo wax dhan ay kasoo wadadeen in la heshiisiyo labada gobol ma garatee labada beelood heshiiskan maanta qodobo noocee ka soo baxay haddii aada noo sheegi karto qodobada aada isla soo qaadeen iyo go-aanka aada gaarteen labada garab inay si nabadan ku wada nooloodaan gobolka shabeellaha hoose ee, maamulkiisi iyo wixii gobolka dhinaca maaragtay raayidkii ay isdhexmaraan wixii ciidamada ah nala waxeeyo wejiga hordhaca dalinta kalena waa dambeeyaa ma garat heshiiskan hore waad u gaarteen marka heshiiskan ma ka duwan yahay heshiisyadii hore ee aada gaarayseen si wacan si wacan aad iyo aad buu ugu duwan yahay waxaan filayaa in muradhal fiican yeesho si fiican meesha maar dadka shacabka ay isku dhex maraan maatida ay isku dhex socoto si weynayna macnaha waxyaalo badan laga bedelaan jaamacadda waa la yidhahda Ee, mudane waxaad moodaa in heshiisyadan aada gaaraysaan inta badan ay yihiin heshiis aan miridhal ahayn oo mar kasta ee degmada marka ee labada beelood ee wada dega ay dagaalamaan mar kastana heshiis ay gaaraan heshiiskan eh, haddii uu sidan yahay ma sii socon karaa maadaama heshiis kastoo aada gaartaan dagaal ka daba imaanayo nin yahoo bisha beesha annaga aan ka dhalanay diyaar bay u tahay beesha annaga aan ka dhalanay wax kastoo nabad wada cid kastoo nabad wada inaan la heshiino la fadhiisano gobol kastoy wadaan hadday madow iyo caddaan yihiin cid kastoo heshiiskaas wado oo fulinaysa diyaar aan- annagan xaggeena iska jaban diyaar uma nihin cidda kale xaggeeda iska jaban oo kolley waxaa arki doona dadka dhan ay arki doonaan aniga lag diyaar unaha saacad kasta iyo marka walba iyo habeen walba weeraradan soo noqnoqday ee labada beelood ee hadda sida aan la socono degmada marka ee labada beelood ee isla dega meelaha qaar ee laiskuma socon karo jidgooyooyin baa u yaala labada dhinac Ee, heshiiskan marka aad gaarteen ugu horreyn ma ka hadasheen in la kala qaado ee maleeshiyaadkii ee labadiina beelood ee kasoo kala jeeday ee dagaalamayay wallahi nin waan ka wada hadalnay sidaa hadda ka warqabtiin waxaan aan tagnay magaalada shalambood shalambood aan tagnay shalambood afarteeda gees laba habeen baan kusoo wareegnay laba maalmood iyo laba habeen baan soo joognay si wacan aan noola soo dhaweeyey si wacan baan usoo wada hadalnay ayagan meeshaan ciidankooda qaar kamid a maleeshiyooda aan soo wadnay halkaan markaan keennay caadi waa isdhex muxtaas waa isdhex waxaysanayeen nimadii dhexdooda waa isdhex baashaalayeen dhibaa kama jira ma garan wuxuu ka socon lahayo kolley waan arki doonaa hadda ma hordhaci kara iyaga maadaama ee ugaasiyadiina aad ka mid tahay ee heshiiskaasi gaaray joogtana degmada marka imika waa sidee marka aad go-aanka gaarteen dhaqdhaqaaqa magaalada iga waran wallahi dhaqdhaqaaqa magaalada kulley horta waxaan ka hadli karna ma dhaqdhaqaaqa magaalada ma xukunto ciddaas kale annagana qaadir baan ka joognaa intaan ka joognan kulley ciidashada ciidanka un-ka joogaa og ama soomtiyaa og intaan ka joogna xalkeeda aad buu u fiican yahay inta kalena kulley waa magaalada shabaab baa haysata ma garan Eh, Maamul- waxa hadda ciddaasaa ka talasa magaalada la dhihi kara ma jirto inta u dambayso oo xaafadda buufow ilaa xaafadda horseed baa layahay horseed oo dhan ilaa aagaas waxaa ka taliya annagaa ka tagno waxaa ka talan isbitaalka waxay ka bilaawda ilaa xagga loo gediyo waxaa ka taliya shabaab baa ka talisa aniga wax shaqaan ku leenahay maahan habargeedna ma sheegan karto anigaa joogno ma dhihi karto meesha hadda wax ku jiro waa kulley waa shabaab oo guryahana saaran ceel jaalle waxaa jooga ee ciidankiina ee anigaa ku sheego ceel jaale ceel jaale kuma aan dhihin annagaa joogna ceel jaale ceel jaale ciidankaynayaa jooga Een, magaaladoo dhan intaan u badan ceel- magaalada ciidankaynayaa jooga inta ka xageysa ka bilaab isbitaalka weyn oo magaalada marka la yaqaan ilaa waxay kasoo xageeyeen shabaabaa jooga ma garan maamulka degmada marka waxa uu sheegay in degmadu ay ka horumari la adahay oo degmooyinka kale la tartami lahayd ay ka sara marayaan eh, labadiina beelood ee mar kasta dagaalama oo mar kasta diidan in wadooyinka lasoo gudbo sidee la idinka yeeli doonaa mar haddii aad soo noqnoqotaan oo heshiis kasta oo aad gaartaan qof weliba qofka kale uusan qiimeyn oo heshiiskii meel idlaa aad kaga tagdaan maxaa la idinka yeeli karaa hadalka horta weriye lasma yaraa iska hadal hadalka iska hadal lama ahan annaga haddaan nahay beesha biimaal meel kasta beesha direed meesha joogta waxay diyaar u yihiin wararka macnaha in nabadgelyada ammaanka inay sugaan cid kastoo nabad keentana diyaar ay u yihiin mana ahan beel colaadeed ma ahan sida lagu yaqaano waad ogtahay waa beel weyn oo colaadan xakma- xak- xakmaysay oo nabadna jecel aad iyo aad nabadda u jecel waxay jidgooyin samaysayna ma jirto waxay isbaarka u taalana ma jirto dadkan ma ay dhacaan dadkan ma qalqalgeliyaan waa beel nabadeed ma garan heshiisyada aad gaaraysaan soo kama mid ahaa in qofkii dagaal dhankiisa ka yimaado ee xabsiga loo tahaabo ama ganaha noocaasi ah mutaysan doono waa midda aan doonayno cidda alla ciddeeda heshiiskan jebisa in ayada xaggeeda wax tilaabo sharci laga qaado beesha caalamka dowladda un soomaaliya dowladda dhexe dowladda koonfur galbeed inta waxaa loo baahan gacan dar ay ku qabato ciddii heshiiskan jebisa ugu dambeyntii ee bulshada soomaaliyeed ee caawa kaa dhagaysanaya idaacadda warsan maxaad u sheegi lahayd waxaan u sheegayaa cid kasta oo danaynaysa soomaalinimo rabta soomaali dhismayaada rabta meel kasta joogta nabadda ha ka shaqayso nabadda ha ka shaqayso cid kastoo qaldan soomaali ha isku soo baxdo ciddii qaldan waa qaldan ha tiaahdo yaa geeda hoostooda war lagu sheegan yaa beelaha laisku dan beeshii qaldan nin kasta waa la yaqaanaa waa la ogyahay ilahan u kala bixiyo waa la yidhahda hebel waa qaldanta ha la yidhahdo wax kastoo qaada cidda keenaysana nin kasta usoo joogsada ha yidhahdo waa qaldanta beel yahay
almugeera almugeera bakaarka alaabta dhismeeda almugeera
ibrow new iduminku wargaba idoontae dhisbaday alaabdhismiha maras weydiisiday ah ertoy maay bakaarka qalabka dhismeeda almuwiro maarnamey bombay dhowwa daydhabakiyaala anteew ijeeybu habaabaanikijeeyey maay may tabeelin maargayso oo magaaje ka qoran haa gudaha galaan haba maarigaaso walaagi alaabhay adduunkii arrintan laskasheene adiina weli lahay taxmara qalab ismuku doonade alaseyti bakuwe
dhugunsidayaal weli wali noole dareertana idaacadda warsan ee magaalada baydhabo waliba sanglanaha miifayla jimaafayla hoqeeyaha ururka sahafiyiinta nusaja oo sheegaya intii weriyaal fara badan laga dhibaataeye balse injarna laanlahan qobada ilaa iyo hata xilligeegiya kabeegnayt maalinta caalamiga eh ee dembiyada ku dhanka eh suxufiyiinta adduunka waliba magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya laka qobday munaasabad laka maamusaayi maalintaas ururka sahafiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nusaj waliba kaalin weyn ku qaadada doonana qabsoomowka munaasabadaas oo ka dhiyaas magaalada muqdisho iyo gobolada dalka soomaaliya sidii lanka shaqeeyi lahaay xorriyadda saxaafadda iyo waryaaga anti hadaljeys saxda ee uusa gudbi taasi oo uusa qof gaareen ka bar tilmaamaysadaan maxamed ibraahim macalimow xoqeeyaha ururka sahafiyiinta soomaaliyeed ee nusaj oo geeg munaasabadda ku hadal iyo weliba uusa sheegay anti dhibaatooyinkii dhi lamban hanan qoban wariyaal fara badanna laka dhibaatay maruus arrimowasi ku hadalaay weliba hadalisi ku mid tahay maanta labada nofembar waa maalinta caalamiga ah ee maaragtay loogu magac daray maalinta dhammaynta la xisaabtan la-aanta kuwa tacadiyada iyo dhibaatooyinka u geysta wariyaasha waana maalin caalami oo dunida oo dhan maaragtay la isku baraarujiyo ammaanka iyo ammaangalka wariyaasha iyo sidii maaragtay dadqabkooda looga shaqayn lahaa isla markaana gacanta loogu soo dhigi lahaa kuwa maaragtay had iyo jeer tacadiyada u geysta wariyaasha marka maalintaas ayaa maaragtay maanta aan anagu tusaynaa oo xaflad weyn ayaa maaragtay ururada saxaafadda oo dhan isugu imaanayaan iyo dadka maaragtay sharci yaqaano xubno dawladda ka socda baarlamaanka xubno ka socda marka maanta ayaa maaragtay xafladaasi la qabanaya ujeedkuna waa inta runtii sanadkan hadda aan ku jirno iyo sanadkii horeba sanadkii hore saddex weriye ayaa soomaaliya lagu dilay oo kamid ahayd maaragtay sagal salaad cusmaan rooble iyo cabdilcasiis xaaji marka ilaa hadda wax gacanta lagu soo dhigay dadkii maaragtay dilalkaas ka dambeeyey haba yaraatee ma jirto sanadkanna waxaa jirta dad maaragtay la dilay oo afar weriye ayaa ilaa hadda sanadkan labada kun toddobiy tobankii soomaaliya meelo kala duwan lagu dilay inkastoo intooda badnaa ay maaragtay qaraxyo ku dhinteen oo xataa qaraxi weynaa u dambeeyey ka dhacay isgoyska kilomitr shan ee magaalada muqdisho dadka ku dhintay waxaa maaragtay ku jiray laba weriye qaar kalena waa ay ku dhaawacmeen toddobaad ka horna weriye ayaa afgooye lagu dilay marka waxaad moodaa weli inay sii socoto dhibaatada iyo maaragtay xadgoodyada lagu hayo weriyaasha inkastoo bulshada soomaaliyeed ay qayb ka yihiin haddana waxaad moodaa in maaragtay si gaara loosii bartilmaameydsanayo weriyaasha ujeedku waxay tahay in dadku la isku wacyigeliyo oo laysku maaragtay tirtirsiyo la xusuusiyo xaaladdu halka ay marayso loo sharxo maaragtay dadku xubnaha maaragtay dawladaha ka imanaya dowlad goboleedyada hadday yihiin iyo kuwa dowladda federaalka ah waxaan doonaynaa inay maaragtay ay meesha ka saaraan in aan lala xisaabtamin kuwa wariyaasha dhibaateeyo oo hadda kadib ay gacan ka geystaan sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa qof kastoo wariyo dhibaateeya wariyaasha maarata had iyo jeer waxay u shaqeeyaan ummadda shacabka soomaaliyeed warar ayay u raadiyaan wararka ay rabaan ayay u sheegaan marka weliba qof hugaysan ma aha qof maaragtay isdaaci karana maaha laakiin waxaa looga baahan yahay maamulada iyo dowladda federaalka ah in ay ka difaacaan dhibaatada wariyaasha maadaama ay yihiin adihii iyagu amniga damaanad qaaday maaragtay taasaana laysku boorinayaa qof kastoo maaragtay maantana waxay tahay in dadka maaragtay loo wada qareemo sidii ay wariyaasha ku heli lahaayeen ammaan buuxa aada iyo aad maaragtay markii ay dhibaatadaas dhacday xiriiran saaxiibada aan maaragtay ururada la leenahay aan la sameynay waxaan og tahay maalintii shalay maaha garacad inaan dad wariyaala oo qoysaskii ay ka geeriyooden ay kuwa dhaawacmeen ay nusaj maaragtay lacag u geysay oo dadkii xataa maaragtay waalidiinta ah ee qaarkood ay eheladii wariyaasha ka dhinteen in reerkiiba kun iyo shan boqol oo dollar aan u geynay si ay uga kaalmaystaan ugu yaraan maaragtay aaska qofkii maaragtay jeceylaayeen ee muhiimka ahaa ee ka geeriyooday wariyaha ahaa wax kaleo hadda anagu aan qaban karno awoodeenna ay leedahay ma laha marka intaasaan maaragtay laakiin had iyo jeer wariyaasha dhaawacmay waan garab taagnayn ilaa iyo inta laga qaado kuwa qaarkood baa maaragtay turki loo qaaday qof baa maaragtay loo qaaday sudan marka waxaa meeshaas had iyo jeer garab taagnaa oo maaragtay u doodayay in maaragtay caafimaadkooda wax laga qabto kuwa halkan soo gaaray dhaawacyada fudfudna ka warqabay waxay ahaayeen ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed oo maaragtay aada uga warqabay marka waa habkii ujeedadiina loo doortay inaan maaragtay sidaas samayno marka waxaan leenahay waajibka waa gudanay hadiyo jeer cid kastoo wariyo dhibaataysa ama wariyo tacadi ku samaysan waxaan leenahay maaragtay waa inay ka waantowdaa islamarkaana ay wax ka bedeshaa habdhaqanka ay wariyaasha ay kula dhaqmaan wariyaasha odayaasha laftooda waxaa loo baahan yahay inay eh, muujiyaan dulqaad iyo maaragtay eh, qofku inuu bisayl muujiyo in maaragtay mararka qaarkood wariyaasheena waxaad aragta inay eh, wax yar oo dulqaad aysan lahayn halka wariyaasha adduunku ay maaragtay saacado badan iyo weliba mararka qaarkood ay u u lumiyaan sidii ay war xaq rasmi ay u heli lahaayeen laakiin annagu maaragtay maadaama dalkan dhibaatada badan iyo colaada iyo aan ku barbaarnay qof kasta waxaad moodaa in eh, qaarkood annaga wariyaasheenu ay shanka ka saaran tahay oo wax yar uun markuu dulqaato qorax yar u arko wuxuu leeyahay tacadi baana loo geysanaya wax baana la samaynaya inay maaragtay ay soo caradaan marka wariyaasha laftooda waxaa looga baahan yahay inay eh, dulqaadka muujiyaan si maaragtay wada shaqaynta iyo cid kastoo maaragtay la samaynayo ama lala shaqaynayo ay ay ay ay maaragtay u suura gasho hawsha ay u guulaysato laakiin cid kasta oo wariye dhibaataynaysa ama waktigeeda xitaa noqoto maaragtay in eh, ballan waktigeedii kadib dhacday xataa oo maaragtay eh, waktigii la rabay eh, maaragtay uma uma wariyaashu uma uma wanaagsan mana soo dhaweynayna sababtoo ah wariyaashu shaqo kaloo muhiim ay hayaan cid walbana waxaan leenahay wariyaashu maaragtay hala daryeelo hala ixtiraamo ixtiraamka ay leeyihiinna waa in lagula kaca mana maaragtay saxna ma aha in mar walba maaragtay wariyaashu aad aad maaragtay waktiyadooda loo lumiyo iyadoo aan maaragtay mararka qaarkood yaa wareer lagu rido qaarkood yidhahdaan soogal qaarkood yidhahdaan baxa mar ma qabno Eh, waana dhici kartaa dal sidan maaragtay eh, sidan oo kale oo xaalku ammaanku iska qariban yahay Eh, mararka qaarkood waxaasoo kale waa dhici karaan laakiin wariyaasheena waxaan rabnaa inay ayagana dulqaad ay muujiyaan runtii waxaa hadda socda eh, ar- maaragtay eh, wadahadal iyo iyo discussion iyo waan la yeelanayna xubnaha baarlamaanka ee gacanta ku haya baarlamaanka soomaaliya runtii bay aad baan maaragtay u- u eh, mahadcelinayna xubnaha baarlamaanka ee aadkana la shaqeeyey ee ee hadda wax doonaya inay waxweyn ka bedelaan Eh, ilaa lix iyo toban qodob oo baaram uu ku jiray eh, xeerkaas xaafadda ayaan dhaanahaana laga bedelo marka xeerkuna wuxuu ka kooban yahay la- eh, afar iyo laba- afa- maaragtay afartan iyo labo ama laba iyo afartan eh, qodob marka waa garan kartaa baaxad intaas le-eg waxaan u samaynayna waa eh, wariyaasha dantooda waxaan rajaynaynaa eh, in ugu yaraan boqolkiiba eh, sagaashan iyo eh, maaragtay eh, shan in ka badan inaan ku guulaysano in maaragtay qodobada nala ka baabi'iyo oo qodobo eh, lagu bedelo ama ama sidaa hadda ay qoreen si ka duwan loo qoro si ay noqdaan kuwa lagu dhaqmo islamarkaana saxaafaddu ay maaragtay soo dhaweyso Eh, kadibna xeer eh, kulley waa loo baahan yahay qof kasta waddan sharci aan lahayn ma jiro sharcigaa marka la hirgeliyana waxaan rajaynaynaa in dhammaanteena ku wada dhaqanno waa hagaag dhugunsidayaal qodobkaasaan dambooye oo barnaamijka kulanka warsan oo ku hojimaada isinku dhugunsadaasen waana siinla dareeryahay anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxmed socdaala barnaamijka intuisa dareer waliba siin farsameeyey saaxiibkayga maxamed b keytan iyo intii barnaamijkan barnaamijyay dambe una reedunku kulamaana maxmed socdaal iyo bahda warsan oo isku duuban oosan leh jimaafayn